haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaanu ku lafaguraynaa khilaafkaasi laba lixaadsanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo barnaamijka waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe midowda musharaxiinta iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee arrintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee ay magacaabeen midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mida aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan ku bilaabo yuusuf xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid waktigii lagu heshiiyey inay howlaha doorashooyinku bilowdaan bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan islaamayaa ragga saaxiibada ah igala qaybgelaya dooda v o da ayaan salaamayaa markaan usoo noqdo su-aashaada ee ku saabsan sideed u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddee waxaa la rabay in dowlada soomaalida dowlada federaalk ee soomaaliya ay kasoo shaqayso labadii sano ee ugu dambeysay arrimaha doorashooyinka wax badan ayaa maaragtay shacabka lagu soo daaliyey doorasho qof iyo cod ah ayaa la aadayaa way shaqayn waayeen waxaasoo dhan todobaobankii bishii sebtembar halkan heshiisaa lagu gaaray oo dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay isheg la rabay in loo diyaargaroobo ayaa dowladdu waxay keentay guddi ay ku jiraan askartii ciidamadii kuwii sirdoonka iyo taageerayaasheeda ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ayay maaragtay ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii laba kun labaatan iyo laba kun labaatan iyo ko hadda oo kale waxaa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare aqalkii hoose ayaa la rabay dib u dhac weyn ayaa yimid taana waxaa mas-uuliyadeeda iskaleh ee dowlada federaalka haye cali baashi bismillahi raxmaan raxiim waa u mahad celinayaa v o a fursadan qaaliga ah iyo sida had iyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo taya leh waxaan kaloo salaamayaa xasan kaafi qoyste si gaaran kuu salaamaya xubnaha la qaybgelaya ee saaxiibadeena waa salaamaya waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dowladdu arrimahan kama gaabinin aniga ra'yigayga ahaan dibadhacana waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dowladda iyo sida qorshuhu u ahaa ee baarlamaanka iyo waa wada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo guddigii doorashada qaranka ee xalimiyarey ay guddoomiyaha ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xaflad lagu qabtay madaxtooyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toosa looga horyimid waxaa ka horyimid maamul goboleedyada midowda musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la gelayay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dowladda oo tanaasul dheer bay ka samaysay arrintaas inay yidhaahdaan waxaan aadaynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yidhaahdo waxaan aadaynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbal wax allaale waxa rabtaan soo qortuu yidhi marka waa iska caddahay arintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweynayaashii hore dalka soo maray oo ninka ugu yar uu wasiir gaaray dowladdu hadda sidaan arkayo gudiyadii doorashada la magacaabay anagoo gudiyada doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin waa mahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ismarwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo weliba dib u dhaca ku yimid waktigii aada u mahadsan tahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn islaan la-aan isku tanaasur la-aan kala qaybsanaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha waa cakiran tahay waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way way kala dhimatay wax kalsooni isku dhaqamaan shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen mucaaradka oo ma arkaysa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedeyn weyn u soo jeedinayaan dowladda dhexe waxay ka walacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulayo tuhum weyn ayaa laga qabaa dowladda iyo qaabka wax u maamulaysa khaasatan arrimaha doorashada sababtana ma arkaysa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba laba sababooda ugu muhiimsan mid waxaa waay horta madaxweynahoo ah ma arkaysa murashaxa cusadiisa marka broseskiin inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo isagiioo murashax ah taas horta mid walaaca weyn iyo tuhunka weyn iyo shakiga waxa keenaya talabaadna waxaa waaye waxaa la arkayaa qaabkii ma arkaysa taariikh ahaan ay usoo sameeyeen dowlad goboleedada doorashooyinkoodii oo ra-iisul wasaar ku-xigeenka uu meelo fagaare ah ka sheegayo lahaa overwhelmin aan kusoo qaadanay hadda soo socotana saasoo kale rabna ina marka waxaa soo idil ayaa ma arkaysaa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysaa iyo isfahan darada iyo kala qaybsanaanta keenaysa aada umahsan tahay diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismi illahi raxmaan raxiim horta saaxiibada dooda igula jira iyo dhegeystayaashaba waa salaamayaa aniga kulley markaan hadalka kuu soo koobo waxaan u arkaa nasiib darre aada u weyn nasiib darre aada u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wada hadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtidu jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darre aada weyn welibana dee muddan annaga bulshareed aan ka digaynay in taladu faraha ka baxdo waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii lasoo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeena iyo garaadkeednana uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore usoo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa soddonkii sano lasoo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maaragtay dib loogu noqdo ay aada u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan kuu soo koobo yani kartida siyaasadeed hogaamiyaasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan an waxaan u arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darre aad weyn yuusuf xasan mursal khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan gudiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama kenya ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasha ay dhacdo sidee u aragtaa arintaasi yaase iskale mas-uuliyadda arintaas oo qaadaya eedeeda xasanow way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale laba sano hadayna waa sheegay laba sana iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hanaankan doorashada lagu soo shaqeeyo dowladdu waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay ku soo noqon lahayd oo la ekaa ay tulato ayay runtii ay ku mashquulshanayd oo mashquul ku ahayd hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweyneha baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuriya vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira saaxiibkay yani baashi uu ka mid yahay uu maaragtay iisheeg uu ku tartamo ayaa rabnaa annagana taasaan maaragtay iisheeg ka shaqaynaynaa una taaganahay waxaana rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xur iyo xalaala haddaad banaato hadday rabto laakiin waxaan rabnaa in dadku maaragtay iisheeg loo madax banayo kuraastu ay ku tartamaan ololahaadii aad samaysatid gobol kasta maaragtay ii sheeg ay ka dhacdo dadku loo madax baneeyo waxyaabaha la sheegayo liisaska nabad sugidda ay qorayso haddee maxay ahayd ii sheeg cidna maaragtay raalli kuma noqonayso waa la arkayay waxyaabaha gobolada ka dhacyo waxaan rabnaa in maaragtay ii sheeg tan federaalkana maaragtay ii sheeg oo tan ugu dambaysa ay saas noqon ayaan rabnaa oo dhexda lasoo dhigo baasha qof kastana uu ka qayb galo si daafuran alibaashi ismariwaaga hanaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedaynayaa oo mas-uuliyaddaas iska leh بسم الله الرحمن الرحيم waxaa mas'uuliyad qaadaya ee cid hortaagan inay doorasho dhacdo cid hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cad la aado waxaa horta waxaa qaadaya mas'uuliyadaas cidii diiday in gudigii qaranka ee doorashooyinka xalimyar ay gudoomiyaha ka ahayd cidii diiday baa qaadaysa ummadda soomaaliyeed markaati ay ka tahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay sidii aan ognahayba dowladdu waxay ogolaatay oy qirtay oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu sheegay maadi guuleed uu sheegay in gudiga wax laga qabanayo cabashadaad hadday gudiga tahay inuu wax ka qabanayo wax bedel dowladdu ku samaynayso inay aqbashay midda labaad xasan shiikh iyo ninka liyaa sheekh shariif ayagoon iyo ragga la halmaala farmaajo waa saaxiibkood ha u tageen albaabkaa istaagan ha u tageen wuu qaabilaya ha yidhahdeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala bedelo formally waa la bedeli karaa laakiin ma ahan waxaasoo dhan niman ku qancaayen aan siiyo cabdiraxmaan daahir aniga waxay la tahay arrintan waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo xun waxay leedahay mid dhaqaale mid bulsheed maadaama arrimahan doorashada la xidhiira ay xasaasi yihiinna waxa wanaagsan mar walba tallaabooyinka la qaadayo in ay cad yihiin ay hufan yihiin oo laysku qanciyo mas-uuliyadda markaad ka hadasho mas-uuliyadda ugu weyn horto dowladda iskale sababta waxaa waaye ayadaa talada dalka ma arkaysa hayso ayadaa looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo caqli iyo odayeyn iyadaa looga baahan yahay in dastuurka dalka ay ilaaliso iyadaa ma arkaysa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah diini isfahmaaga ka jira gudiyada doorashooyinka iyo isu tanasuul la-aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa yaase mas-uuliyadda arintan qaadaya horta mas-uuliyadda dastuuriga waxaa iskale dowladda ninka mucaaradka wuxuu sheegan karaa wuxuu diidan yahay iyo waxa uu rabo laakiin mas-uuliyad dastuuri oo qaanuuniya waxay saaran tahay dowladda nasiib daraduna meeshay ka taagan tahay waxaa waaye dowladdii oo yeelatay dhaqankii mucaaradkii meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqadda soo saareen annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dowladda yani ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxda kaleba aan ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yani dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulin sida puntland iyo jubbaland oo kale wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa soomaali kan mucaaradka iyo kan dowladda ku jiro hadda mu-ayidkaa taageeraya labaduba waa soomaali maslaxad guuda ka dhexaysa waxaa loo baahan ya in la wada hadlo gogosha cidda fidinteeda iskale ama mucaaradka maaha gogosha cidda fidinteeda iskale waa xukuumadda xukuumadda waxaa laga rabaa hadday meesha isu jiraan hadda hotel jaziira iyo villa soomaaliya yacni mar dhamba laba kilomitr magaala isla joogaan qof hadda dagaal shaksiga u qaban anigu hadda ma ogi waxaa loo baahan yahay waa in inta la wada fadhiisto dowladdu gogol fidiso cid kastoo wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin haddii luqadda lagu wada hadlaayo ay tahay in la yidhaahdo sharcigii oo la siyaasadaynayo qofkaa lagu handado labada dhinacba aniga waxaa iga muuqda dhaliilo aada u waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas-uuliyadda dastuuriga dowladda ku dhacayso ayadoo waayo cidda dulqaadka ugu badan laga baahan yahay sida aad ogtihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhowaan tegey garoowe si madaxweynaha puntland siciid beni uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la-aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul daraysto maxayse idinla tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiyo yuusuf xasan sida aan ka warqabno safarka ra-iisul wasaare rooble ka hor oo puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin fara badan ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbalandba ay tirsanayeen ee ku saabsanaa maaragtay ishegeysiis heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay isheg la isku qabtay madaxweyne dunida uu ka hadlay arinta gobolka gebo in laga soo baxo doorashada in dhexda lasoo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneeyo soo xulitaanka ergada maaragtay isheeg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysaba xildhibaanada ka soo jeeda somalilan amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay hadda ra-iisul wasaarahana dowladda waxaa laga rabaa ma ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisana waa u madax bannaan yahay asagana waxaa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmiya u qabsado ee muddada yar uu haystana uu ka faa'iidaysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa ee qabashada doorashooyinka waktina wuu ku socdaa runtii haye cali baashi isla su-aashan haddii aad ka jawaabto ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane rooble wuxuu booqasho rasmiya ku tegay maamul goboleedka puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu puntland usoo gudbin lahayd gudiyadii doorashada gudiyadii doorashada hogaamin lahaa ee puntland ka imaanaya dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tegey sida uu ku heli lahaa gudiyadaas ugu qancin lahaa maamulka puntland sababaha ay ku haystaan gudiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arinta dani waa diidasho rasmiga ku diiday wuxuuna diiday baaqi ra-iisul wasaaraha dowladuna gacan bay ka geysatay oo u fidaysa ra-isul wasaaruhu halkaasuu tagay inuu xal ka gaaro xalkiina dowladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yidhaahdo ciidanka gedaha laga soo qaado ciidanka gedaha laga soo qaado wax quseeya puntland ma ahan geda waxay u jirtaa almost two thousand kilometer bay u jirtaa square bay u jirtaa puntland oo garowa u jirtaa marka meesha waxaa taaga cad inaysan puntland diyaar u ahayn inay gudiyadii soo dirto inaysan puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqi iyo doorkii shariifka ahaa ee la doonaya in soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dowladdu ay mar walbaba break u samaynaysay u samaynaysay dulqaad u samaynaysay dulqaadka in la qaato ayaa muuqataa inuu diidan yahay waana waana wax dowlada shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan aan siiyo wasiir cabdiraxmaan ra-iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ku tegay garowe madaxweynaha puntland uu rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii laysugu sii dabci lahaa kulankii natiijo la-aan oo kusoo dhammaaday marka guuldarradaas sidee u aragtaa maxayse dhinacyadu isku fahmi waayeen waa sax aniga isfahmid la-aantii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland arinta inay sii murji karto ayaa aan u arkaa laakiin haddana dhan kale marka laga fiiriyana waxaa waaye cid walba negotiation fooska ayay waxay ka bilowday meel sare waxay la tahay labada dhinacba waxay isku arkayeen difaac ayay isku qabeen oo mid hadduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado kakale uu ka adkaaday taas ayay u arkaayeen laakiin ani waxay ila tahay waxyaabaha laysku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimooda horta ugu muhiimsan oo nuxurka kow habraacyada iyo shuruudaha guddiyada doorashooyinka taas khilaaf weynaa ka taagan labo cidda magacaabaysa guddiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa laysku haystaa ta kaleo saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonaya in loo madax banaaneeyo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay inay maamushaan taas taas ayadana waa ma arkaysaa khilaafsaa ka taagan marka saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arinta aan meeshaas looga tegin dowladda federaalka mar walba ayadaa laga rabaa in wadaysnimo iyo gacan fidis ay la timaado shir degdega inay u qabato dowlad goboleedyada wada fadhiistaan markana ma aha dowlad goboleedyada keliya waktigaa aad noogu socdo dadka la yidhaahdo stakeholderska oo dhan saamileyda siyaasadeed murashaxiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga ma arkaysaa lagu soo dari karo gobol in loo dhigo arrintan laga laga tashadaa dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jihaynayo waxay la tahay aniga muhiim waaye diini kulankii dhowaan garowe kusoo ilaaday ee u dhaxeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha puntland maxaa kaaga baxay waxay la tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar maaha maogtahay meel haddaad tegayso laba mid waaye inaad ogoshahay wadaxaajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wadaxaajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna uu ka tanaasulo iyo in aad adigu amar ku leedahay oo amarkaaga ku shaqaynayo leeyahay waxaan fuli anaa xukuumaddii federaalka ahay ma fulinaysa systemka hadda lagu shaqeeya waa federaal federaalkana laysma amri kare consensus a lagu shaqeeya marka waxaa isleeyahay horta kow horta diyaar garowgu ma fiicnayn oo labada qolaba waxay ahayd guusha marka la fidinayay in ra-iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiators fiican ah oo yacni midiyogarayn kara labada dhinacba in la diro labo bulshada rayidka kaalinteedii lagama siinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yani kaalintii bulshada rayidka sideed maogta iyadaa soomaaliya damdamiska u qaabilsan marka wax laysku qabto qolada la rabo inay maaragtay damdamiska ay samayso oo ka shaqayso arrimahaas oo kalena kaalin lama siinin talooyinkii runtii wax ku oolka ahaayo bulshada rayidkana yani si fiican looma tixgelin ishugana waxaan u arkay maadaama ra-iisul wasaare uu yahay ra-iisul wasaare cusub dee wuu u baahnaa inuu gobolada soo arko laakiin haddii la rabay arrinka doorashada in laga heshiiyo yani siduu asaguba ku dhawaaqay ra-iisul wasaaruhu maaragtay ballan qaaday shirkii maaragtay u dambeeyey ee beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya sheen inuu maamul goboleedyadana u yeero bulshada rayidkana u yeero isla markaasna musharaxiinta u yeero murashaxiinta u yeero yani intaas unbaa loo baahnaa sida madaxweyne deni sheegana keliya maaha in khilaafka waxa meesha ka dhacay ee wada shaqayn fiicana wasaaradaha federaalka iyo tan maaragtay maamul goboleedka puntland ka dhex maray oo maba ahayn yani safarku asaga dhan khasaara ma wada ahayn laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaasaa waxay u baahneyd ra-iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maaragtay dhexdhexaadiyaal ah sida bulshada rayidka ama amaba uu diro dad kaloo siyaasiyiin oo mug iyo miisaan kule dalka inuu diro iska hormariyo markii xoogaa bahasha soo dhawaataan ra-iisul wasaaruhu tago waxaana qiyaasayay mowqifka ku saabsan arinka oo gedo yani si hoosena qabiiluu salka ku haya si korena doorashadiisu saamaynaya oo laysku haya yani waa arin dhinacna amni ka ah dhinacna qabiilka ah dhinacna doorashada saamayn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad u faradhudhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelka u ah in ma aha kaliya dowladdu hal gacan kaliya ma haysatee mujtamaca dhan waxaa rabaa inay adeegsato mana aysan dhicin haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka yuusuf midowda musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hanaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isu tanasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro sideedda februari labada kun iyo kow iyo labaatanka islamarkaana wax isbedela aanu dhicin maxaa la filan karaa horta inta aan sideedda februari la gaarin waxaa la rabaa in waktiga la haysto laga faa'iidaysto oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamiliyada siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan waa laga faa'iidaysan karaa wakti badan waa lasoo lumiyey laakiin waxaad moodaa waktiga inta hadda harsana ee maaragtay konton iyo dhowrka maalmood ah inay ka muhiimsan yihiin runtii waktiyadii lasoo dhaafay la rabana maaragtay in dalkani loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo doorka ugu weyn oo maaragtay iisheeg la isugu keeni karo ama maaragtay iisheeg waxaa ciyaari kara dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ugu horeeyo oo ra-iisul wasaarihiisa uu ku jiro in waktigaa laga faa'iidaysto oo aan la sugin maaragtay iisheeg sideedda februari maxaa dhici kara sideedda februari haddii la gaaro waxaa dhici kara firaaq dastuuri ayaa dhici kara jahawareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iidaysto waktiga yar ee la haysto dowladda federaalkuna ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan cali baashi isla su-aashan haddii sideedda februari la gaaro iyadoo xaaladdu sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara waa runtaa way muuqataa ismarwaaga cidda mas-uulka ka ah way muuqataa way muuqataa ismarwaagu inuu ay ku salaysan yahay diidmada la diidayo la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba la diiday la diiday guddiyadii dowladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo guddiga doorashada ah ee qaranka soomaaliyeed loo magacaabay laga feer dhisay guddi kale oo aan maaragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaasoo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas-uuliyaddaa iskale iyagaa isqaadaya iyaga ka mas-uula midowda musharaxiintu waxayna ku talagelsan yihiin inay dhammaato waktiga dowladdu muran inay ku dhammaato xilliga dowladda iyo labada gole ansiyo cabdiraxmaan daahir horta ugu horreyn waxaan rajaynayaa in sideedda februari ka hor doorasho dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu dhaqaaqo taasaan ilaah ka rajaynaynaa haddii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacayo ayadoo aan processkii laysku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas hadii la gaaro horto madaxweynaha dalka uu dhacaya sharciyad ma haysto arrintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed waayo dastuurka wuxuu tilmaamaya uu si cad u qeexaya mudaxileedka madaxweynaha waa afar sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta maarkaysa ee hadda loo ballansan yahay oo siddeed dafa durwaya laakiin dhinac kale markaan fiirino ma arkaysaa in laga fakero aakhirihii horta inuu dhacay ma aha dalka dowlad federaal uu leeyahay laakiin dowlad goboleedyo oo sectors uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo ma arkaysa maamulka ay ku sii adkeeyaan hay-adaha dowladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadayaan yani caretaker way sii ahaa karaan laakiin xukuumadda iyo dowladdaba waxay ku guul daraysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan ma arkaysa transition oo ma arkaysa doorasho cid kale u dhiibto taasay ku guuldaraysa maalinta ugu weyn oo ma arkaysa waajibaadkooda marka dadka soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badana ma arkaysa la keeni kara aniga hadda i don't want to imagine ma arkaysa waxa oo oo oo imaan karo laakiin dawlad ma arkaysa hanaan dawladeed oo soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab ma arkaysa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay caqliga dadka soomaalida soo u shaqeeya marka qarsiga tuurnimo iyo golayaal ma arkaysa imaan doona iyo kana dhici doona iyo waxaas ma arkaysa waa runtu waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo ma arkaysa go'aano degdega la gaaray oo qar la iska tuurwaata hadda meeshan ma arkaysa na keentay konton iyo saddexda maalmood siduu sheegay saaxiibkay yusuf waa very critical in aad looga fekero oo wax la isku raaco oo processka at least la engage gareeyaa loo baahan yahay diini haddii wakhtiga dowladdu dhammaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu siday noqonaysaa maxaase iman kara waxyaabaha imaan kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaa oo hadda annaga bini aadan ahaan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan la qabaa wasiirka ma rajaynayo ma rajaynayo bulshada reer ahaanna ma rajaynayno horta heshiis la-aan in waqtigaas la gaaro waa marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dowladda ay dhacayso yani dowladda maogtahay kalsoonihii ku joogtaa sharciyadda ugu muhiimsan waxa waaye waxa ugu muhiimsan dowladda ku jirto waa kalsooni waaye haddii la isfahmo oo lagu heshiiyo dowladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi kara lasii jiido wax dhiba ma laha laakiin haddii ay dowladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiis oo doorashada lagu qabtay aysan dhacin dowladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dowladda dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno midka adag aan gelayn marliiba waxa waaye khatar ee dalka iyo dadka soomaaliyeed dul hoganaysa oo ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dowladda taageersan iyo dowladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba ilaahay laga baryin in saas lagu gaaro heshiislaan sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasaddu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay og tahay midi muddo ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arrintan ugu aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalintii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayey waxaa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu maaragtay iisheeg u janjeeraa ama uu ku milmay laantii fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maaragtay ii sheeg oday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi inuu dadaalay oo in badan maaragtay uu ku baaqay in maaragtay ii sheeg laysu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maaragtay ii sheeg aan waqtiga ka dhicin in maaragtay ii sheeg ay ka madax banaanaadaan laantan fulinta oo ay su yimaadaan oo maaragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maaragtay ii sheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqayn karaan waana inay gooni u istaagaan oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo waqtiga kasii dhammaanaya sideedana waxaad ogaataa hay-adahan dastuuriga ah waxa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka ee federaalka labadiisa aqal ayaa saldhig u ah waqtiga yar u harsanna inay ka faa'iidaystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa haye calibaashi maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintan doorka labada aqal ee baarlamaanka waa door shariifa runtii waa door muhiimad u leh kuna salaysan dastuurka federaalka ah waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbaneyd ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen way ka ciyaareen door shariifa sida hadda wax u socdaana waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awoodii maamul aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyey waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan wax soo saaraan ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskii ay gaareen shacabkuna ay aad ugu riyaaqeen doorka ugu furan waxa weeye inay ilaaliyaan constitutionka waxa weeye doorka ugu furan inay maaragtay tixgeliyaan dhowraan soo saaraan dhaariyaan ansixiyaan xubnaha cusub ee imaanaya kana kalana shaqeeyaan gudiyada iyo dowladaba sidii ay maaragtay ku guuleysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin cabdiraxmaan labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga banaan khilaafka iminka taagan baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan waxaan ognahay waktigooda inuu ka horeeya kan madaxweynaha toddobaatanka bisha december inuu ku egyahay waktiga baarlamaanka markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kasta waxgarad oo soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran laakiin mid mid sharci ah ma saarno waxay la tahay aniga haddii ma arkaysa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda waktigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugan yahay khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo oo ay gabeen inay wax ka qabtaan sabab kasta ahaato ma malaynayo in ma arkaysa marka ayagoo sharci aan haysanin oo waktigu uu ku dhammaaday oo arrinta isaan kasii murugtay inay wax qaban karaan horta taas waa taas waa muhiim in la ogaado haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay intaas hadday shakeraan saameyn way lahaan karaan waxay doonta ahaato maraba inaan sii sheeg sheego laakiin haddii taas ay ka dhammaato wax ma qaban karaan laakiin sidaan hore kugu sheegay iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waaye ama awood u lahaan waaye inay wax ka qabtaan ma filaayo hadda ma arkaysaa waktigan hirin wax ka qaban karaan diini maxamed diini isla arrintan baarlamanku awoodoodu maxay tahay saana loo kala taagan yahay miisaanka ay maanta leeyihiin maxaa uga banaan khilaafkan labada dhinac kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan
horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay inta waktigooda ka harsan awoodii dastuuriga ahaa ee dastuurka uu qoreey ayay leeyihiin su-aashu halkaa taas maaha su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ay khatar ku hor istaagaan mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday qolana mucaaradkay ku jaal tahay marka kartidii yaa maqan sharciyadii waxay haystaan ilaa labaatankii toddobada disembar fiiri markii sharcigu shaqaynaayo sharciga shaqaynaayo markii sharcigu shaqayn waayo khilaaf siyaasadeed yimaadana waxaa shaqaynaya heshiis siyaasadeed labadaasaana wax lagu xaliya ama heshiis siyaasadeed wax lagu xaliya ama dastuur iyo qaanuuna wax lagu xaliya kartidii baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan madax bannaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo soomaaliya wax khatar hor imaan karaa ama haddaba laga welwelaa maba yaalaanba meesha dhibaato naga haysata waxa waa kartidii baarlamaanka maqan ugu dambayntii xalku muxuu yahay sidee shaqaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey inay dalka ka dhacaan aan ku horeeya yuusuf xasanow xalku waa cad yahay haddii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado xalka wadankan waa la garan karaa waana la ogyahay maadaama la isku khilaafay gudiyadii maaragtay u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa ee u dhaxayn lahaa dhammaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhammaan cidda maaragtay cid kastoo maaragtay ii sheeg damca kaga jiraba siyaasadda u dhaxayn lahaa la isku khilaafay waxaa la rabaa in la gaaro uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed ee la isugu yimaadaa wadahadal madaxdii maamul goboleedyada madaxdii dowladda federaalka saamileydii siyaasadda iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wadahadal oo round two ah la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado haye cali baashi xalku muxuu yahay xalku waxa weeye in la tixgeliyo wixii lagu heshiiyey September 17keedii baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna ansixiyeen xalku waxa weeye in doorasho dhacdo ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah xalku waxa weeye in la helo doorashadan waqtigeedii ay ku dhacdo sidii lagu ballamay xalku waxa weeye in magaranaysa aan la abuurin waxa la yidhaahdo fawdo siyaasadeed inaan dalka la qalqal gelin waxaan rabnaa in loo hogaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waktigeedii shaqaynayo xalku wuxuu noqonayaa in in maaragtay loo loo tanaasulo guddiyada shaqaynaya lagu kalsoonaado xalku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiyo wax wanaagsan xalku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka ilaahayna uga baqaan وماتن تهي وزير حالكم حلوه aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen midowda murashaxiinta ayagana talooyin qiimo leh ay soo jeediyeen beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen waxaasoo idil xalka waxa way ka tagi kartaa dowladda waa inay ma arkaysa horta mas-uuliyaddeeda qaadataa marka ugu horreyso ay fahamtaa khatarta dalku u maraayo iyo xalka ma arkaysa lagu wajahan yahay tanaasul waa inay la timaadaa waa inay dadka dhegaysataa dadka soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba si gaar ah haddaan aan ma arkaysa arrimaha laysku haysta aan uga sii hadalno guddiyada ay magacaawday waa in ma arkaysa dib u eegis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saameyda siyaasadeed ama waa inay kala dirtaa shirweyne waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo ma arkaysa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada shuruudaha gudiyada ergada goobaha doorashada iyo wixii lamid ah marka aniga waxay la tahay waxyaabahaas haddii ma arkaysa si fiican loo capitalize gareeyo arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican diini ugu dambayntii xalku muxuu yahay sidees doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala wareeyo horta anugu ka mid maahay dadka ku kaftama doorasho hufanaa la heli karaa waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay anaan aan hore ugu sii soconnaan ka fikeraynaa maan hufnaan iyo doorasho soomaaliya ka dhacda hore naguma soo dhicin haddana ma sugaayo xalkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado xalku wax kale oo meel midig iyo bidix kale laga raadinayo malo waa in heshiis siyaasadeed yimaada waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay isafgartaan oo ku heshiiyaan iyo maamul goboleedyadaba ani waxay ila tahay yani mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda mucaaradku waxay dhaliili karaan waa mudaharaadi karaan waa qasay samayn karaan laakiin mas-uuliyadda dastuuriga waxay saaran tahay dowladda anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda dowladda xalka waxaa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dowladdii laftigeeda hadda ka muuqda oo ay wadalada wadahadalada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanaysa ay ka jimbanaysa amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa ma waxyaabaha qaar ay ay tanaasul ka samaynayso mawsa mucaarad haddaan noqoto difaac aad gelaysaa laakiin markaad dowlad tahay waxaa lagaa rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan maadaama adiga mas-uuliyaddu ku saaran tahay marka xalkay ka mid tahay laakiin anigu waxaan ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo in yani soomaalinimada shaqayso islaamnimadu shaqayso yani garashada oo maaragtay saxda wadaninimada ay shaqayso oo soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh